burburkii dowladda dhexe soomaaliya horaantii sagaashanaadka waxa uu meesha ka saaray inta badan adeegyadii muhiimka ahaa ee bulshada sida waxbarashada iyo adeegyo kale intaba hase yeeshee dadaal iyo isxilqaan ay sameeyeen dad soomaaliyeed ee hay-ado isugu jira kuwo waddani ah iyo kuwo shisheeye ayaa suurogeliya in dib loo soo nooleeyo adeegyadii waxbarashada walow nidaamka cusub ee waxbarasho intiisa badan uu yahay mid gaar ah haddana sababo la xiriira kala qoqobka dalka ku dhacay colaadaha jira awgood degaan kasta waxa uu yeeshay hab u gaar ah manhaj u gaar ah iyo weliba mararka qaar luqado kala duwan oo lagu dhigo dugsiyada dadaalkan dib u soo nooleynta waxbarashada waxa uu gacan weyn ka geystay in kumanan arday ay ka faa'iidaystaan ayna qaarkood fursado waxbarasho jaamacadeed ka helaan gudaha iyo dalka dibaddiisa haddaba xili dalka ay ka hanaqaaday dowlad cusub oo aan ku meel gaar ahayn laguna guda jiro dib u habeynta adeegyada kala duwan ee bulshada waa sidee sawirka guud ee waxbarashada soomaaliya maxamed cabdulqaadir nuur waa agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada ee wasaaradda adeega bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya labaatan sano ka badan ayaa dagaal ka socdayn wadanka gaar ahaan qeyb badan oo kamida dhibaato badan loo u geysatay waxbarashadii laakiin waxbarashada qeyb ahaan way socotay mana istaagin wax badan kama istaagin way jirtay oo waxaa aada u socday waxbarasho private ah ayaa socday oo dugsiyo iyo jamciyado isu tegay iyo dallado iyo ay hawsha aada u wadeen ay soo wadeen oo in badan ay dad ka faa'idaysteen oo soo socday laakiin meesha waxaa ka maqnaa un laba arrimood ama haddaan dhaho saddex arrimoodaa ka maqnaan kartay arrin waxa waaye iskuuladii publica ahaa oo dadka lacagta anisanayska ay dhigan lahaayeen ayaa gobollo badan oo kamid a jamhuuriyadda ka maqnaa oo aan jirin ilaa hadda ama hadda la rabaa in la bilaabo tan labaadna waxay ahayd in nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn iyo program loo sameeyo sida masalan manhaj iyo muxuu ahaa systemyo kaleo laisku toosiyo laisku raaco iskuolkii isku mar la furo iskuuladii systems badan oo kamid a in la hagaajiyo oo meel la wada marsiiyo ayadana ma jirin tan kaleo saddexaad waxay ahayd quality waxbarashada si loo jeegreeyo ama loo hubiyo ma lahayn micnaha quality waxaad ujeedaa tayada waxbarashada tayada waxbarashada tayada waxbarashada taas waxay u baahan taha markas in la hubiyo standard loo fiiriyo xagee gaadsiisan tahay taas meesha way ka maqneed marka taas hadda waa waxyaabaha marka hadla raba in lasoo celiyo oo lagu soo fikiro oo wixii lasoo labaatanka sano lasoo qabtay oo dadka kasoo shaqeeya soomaalida ahaana ay ku mahadsan yihiin in maanta lagu sii kordhiso oo nidaam loo sameeyo somalilan oo horumar weyn ka samaysay dhinaca ammaanka marka la barbar dhigo qeybaha kale ee soomaaliya ayaa dhanka kale waxbarashadana horumar la taaban karo ka samaysay sanadkii labada kun kow iyo tobanka ayaa dowladda somalilan waxay soo bandhigtay qorshe lagu dhaqangelinayo waxbarasho lacag la-aan ah oo isugu jira midka asaasiga ee kan dugsiyada dhexe waxaana xilligaasi la go-aamiyey oo kale in mushahaar kordhin loo sameeyo macalimiinta qadar axmed diiriye waa agaasimaha guud ee qeybta tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ee somalilan waxbarashada somalilan waxay u qaybsantaa dhowr qaybood bay u qaybsantaa qaybta asaasiga oo runtii ama primary schoolka iskuulladaah wadanku wuxuu leeyahay in ku dhow kun iyo boqol iyo soddon primary school baa ka jira wadanka oo dhan qayb waa qaybta qaybta ku xigtana waa sekandariyadii oo iyaguna ah ilaa boqol iyo secondary waxaan ka hadlaya waxyaabaha public ah ayaan ka hadlaya wasaaradda waxbarashadu gacanta ku hayso ayaa iyaguna jira sidoo kale waxaa jira macaahid baa jirta iyo collegiyo institutiono kale oo iyaguna dhiga tacliinta wixii secondary ka yara sareeya waxaa jira oo kale waxbarashada dadban ama non formal educationka iyaduna oo ka socota iyaduna waa jirtaa waxaa kaloo jira oo noo raacaynta teacher training programs fara badan oo dhowr jaamacadood qabtaan oo primarile macalimiinta primariga kuwa secondariga kuwaasoo kale dhan iyaguna waa jiraan waxaa gaaro iyaguna jira ilaa iskuulo badan oo brivate oo si gaara loo leeyahay iyaguna wasaaradda waxbarashada hoos yimaada ayaa iyaguna jira waxaa taa intaa iyaguna raacaa jaamacadihii oo iyaguna ilaa toddobiyo toban gaadhaya oo waddanka ka jira marka guud ahaan structureka waxbarashada somaliland intaasi uu ku fidsan yahay puntland ayaa iyana horumar weyn ku tilaabsatay dhinaca horumarinta waxbarashada ee deegaanada ay maamusho puntland ayaa dhaqan gelisay qorshe waxbarasho oo loo yaqaano laba siddeed afar afar oo ah laba sano oo waxbarashada xanaanada carruurta ah siddeed sano waxbarashada dugsiga hoose dhexe afar sano heerka dugsiga sare ah iyo afar sano heer jaamacadeeda waxaa ka jira dallado dhowr ah oo adeegyo waxbarasho halkaasi ka fidiya dalladahaasi waxaa ka mid a tadaarun yuusuf suudi cabdi waa la taliyaha arrimaha waxbarashada ee hay-addaasi oo ka howlgasha deegaanada puntland iyo galmudug adeegyada aan ka qabanno waxbarasho aan ka fulino deegaanada puntland waxay u kala baxaan dugsiyada hoose dhexe dugsiyada sare macaahidda iyo jaamacadaha waxbarasho dhamaystiran oo heer hoose ilaa heer jaamacadeeda afar labaatan iskuol ayaanu gacanta ku haynaa toddobiyo toban ay yihiin dugsi hoose dhexe shanna ay yihiin dugsi sare oo ku yaala dhammaan deegaanada puntland waxaan kaloo gacanta ku haynaa laba macad macad lagu tababaro macalimiinta iyo macad veterinary ah oo hadda gaalkaayo laga furay oo aan jaamacad dalka suudaan ah inaga caawinayso oo aan la kaalmaysanayno oo hadda sanadkan la furayo macad veterinary ah oo loogu talagalay ilaa gobolada dhexe ilaa puntland ilaa deegaanka soomaalida ee ethiopia intaa in laga laga laga soo aado oo centerka soomaaliya ah gaalkacada centerka soomaaliya ayay ku taallaa macadkaas kinabigaahi waa dhamaystirnay muddo dhow sanaa u socday saddex sano had buu dhamaystirnay dhinaca jaamacadaha dhinaca jaamacadaha waxaanu ku xiranahay jaamacad aanu baartina roonahay oo jaamacad muqdisho faraceedan boosaaso ayaanu ardada u diraa waxaa jira jaamacado loo kala oo aan iyagana deeq waxbarasho ardada ka siino sida jaamacadda bariga africa jaamacadda b s u iyo jaamacado dibadda oo ardada u diro waxbarashadan gaarka loo leeyahay soomaaliya oo kan ugu badan ee dalka ka jira ayaa dhanka kale u muuqdaa mid culays ku ah shacabka qaarkood oo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada fahima axmed cabdi waa ardayaad wax ka barata mid ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho waxayna aaminsan tahay waxbarashada dalku ay aada qaali u tahay aniga jaamacad ahaan waxaan ku dhigtaa saddex boqol oo doolar ay ku dheer yihiin basraaci iyo waxyaabaha kale dhacdhaca ee markaas lagugu amuray inaad bixiso jaamacadda aad ayay soomaaliya waxbarashadu qaali uga tahay kumaba sii jirtaba heerka jaamacadaha ardayda dhigta laakiin maxamed cabdulqaadir nuur agaasimaha guud agaasinka waxbarashada ee wasaaradda adeega bulshada ayaa walaaca ay muujinayso fahima jawaab ka bixinaya barnaamij kalaa jiro annaga aan hadda damacsannahay wasaaradda ood maqashay oo barnaamij layidhaahdo dugsiyada aada oo aan jecelnahay sanadkan in dugsiya la furo oo dugsiyo dawladeed oo public ah oo lacag la-aan in la furo marka waxaan jecelnahay inaan dadweynaha sii ogeysiino dadki wixii iskool dugsi aadi waayey oo lacag la-aan u aadi waayey hadday helaan dugsiyo laga furay meelaha ay joogaan meelo ka dhow inay carruurtooda geeyaan waxbarashada ka faa'idaystaan adduunka maanta waxa lagu tartamayo dad dawlad ahaan iyo dad ahaan iyo qoys ahaan iyo qof ahaanba waa aqoon marka in dadka inay baraarugaan oo haddii ay baahi u qabeen dugsiyo lacag la-aana ay dugsiyadaas lacag iskuullada geystaan haddii ilaahay marka dhanka dhaqaalaha laga soo tago waxaa iyana jira dhibaatooyin dhanka amniga siiba gobolada koonfureed waatan mar kale fahiime axmed cabdi oo muqdisho joogta dhibaatooyinka aan kasoo marayna waxaa kamida in mararka qaar ay kugu dhacdo in subxii sabaabi subax aad u kallaado inaad aad waxbarashadaada ayna kuu suurtageliyo soomaali intaas aad ka baaqato inaad soo qaadato duriistii aad ku talagashay ee xiisadaha ee lagugu talagalay mararka qaar in lagaa celiyo in jidka uu xiran yahay oo kale uusan cidina aysan kuu garaabin inaad tahay arday waxbarasho soo doontay oo kale haddaba si loo tayeeyo waxbarashada soomaaliya waxaa muqdisho dhowaan lagu qabtay shirweyne looga hadlayay horumarinta waxbarashada dalka oo qodobo dhowra ay kasoo baxeen shirkaasi ay kasoo qayb galeen madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa lagu xusay in la doonayo in lagu tayeeyo nidaamka guud ee waxbarashada dalka ka jira